kulanti wanaagsan idintiinbaa khiyaartan dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba dhowaan dalka bangaladesh waxaa ka baxsatay ra-iisul wasaarihii xilka haysay sheekh xasina waxa ay u carartay waddanka indiya dibadhaxyo ballaaran ayaa waddankaasi ka dhacay taas ayaana ku khasabtay inay xasina waddanka ka baxdo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha bangaladesh ayaa sheegay in ilaa siddeed boqol oo qof ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay waddankaasi dalkaasi koonfurta eeshiya ku yaalla waxa uu galay qalalaase siyaasadeed horaantii xagaagan kadib markii ardaydu bilaabeen kacdoon ka dhan ah qoondada shaqooyinka ee qaraabada haliyadii dagaalkii iyo toddobaatanki dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe isu bedelay kacdoon ka dhan ah dowladda ra-iisul wasaarihii xilka ka cararay xasina inkasta oo maxkamadda sare ee dalku sharciga u bedeshay sidii ay doonayeen dhalinta ardayda ah ee dibadbaxaysay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka bangaladesh ayaa sheegay in tirada dhimashada dibadbaxyada ku naf waayey ay dhan tahay qof oo ay ku jiraan caruur ahi shan suxufi iyo konton askari oo booliis ah waa tuma haddaba sheekh xasiin taariikhdeeda oo kooban ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal oo ah falanqeeye ka faalada arrimaha islaamka degana magaalada london mahadsanid cabdixaafi xasiina waa curadda sheekh majbuur raxmaan oo ah aasaasihii aabihii bangaladesh kadib bangaladesh markay xorriyadda ka qaadatay bakistan sheekh majbuur raxmaan wuxuu noqday madaxweyne xilli yaroo kooban kadibna waxaa dhacday in la inqilaabay xasiina familkeeda oo dhan oo ka kooban aabaheed iyo hooyadeed iyo saddex wiil oo la dhashayna waa la dilay wakhtigaas xasiina iyo walaasheed raxiina way ka maqnaayeen waddanka oo ma ay joogin iyaga keliyaana ka fakaday xasiina waxay u dhaxday wasiid meh nin la yidhaahdo oo ahaa saynisyahan cilmiga fisigiska ah xasiina waxay waddanka bangaladesh dib ugu soo noqotay kow iyo siddeetankii halkaasoo ay ka bilowday ololaheeda dimuquraadiga iyo abaabulkeeda siyaasadeed taasoo kaliftay in mararka qaarkood xabsi guri a la geliyo ugu dambeyntii waxay ku guulaysatay inay kursi baarlamaanka ka hesho iyadoo matalaysa xisbiga aabbaheed oo aasaasay ee cawaami liig kii bangaladesh waxaa laga qabtay markeedii ugu horreysay election xor ah oo markaa lagaga guulaystay sheekh xasiina waxaana ku guulaysatay khaalida zai oo matalaysay xisbiga bangaladesh national party xasiina markeedii ugu horreysay waxay noqotay ra-iisul wasaare bangaladesh kii ilaa iyo labada kun iyo kowdii oo ay matalaysay cawaami liig waana ra-iisul wasaare ugu horeeyey oo shan sano xiriir ah ee markii ugu horreysay noqda kadib xukunka dib bay ugu soo noqotay xasiina afar jeero isxigta ayayna ku guulaysatay elekshanadii ka dhacayay bangaladesh oo waxayna maamulaysay labadii kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun iyo
hay-adaha xuquuqda aadanaha bangaladesh waxa kale oo ay sheegeen in tirada dhimashada ka mid ah ay ku ogaadeen warbixinno ay siiyeen qoysaskoodu dad goobjoog ahaa markii la dilay iyo cusbitaaladii la geeyey meydadkooda ka mid ah dad ku dhintay dibadbaxyada ka dhacay bangaladesh waxay dhinteen maalmihii ugu horeeyey ee dibadbaxyada halka dadka intiisa kale la dilay sida lagu daabacay wakaalada wararka ee reuters maalmihii u dhexeeyey bishii julaay ilaa iyo bishii ogost ee sanadkan bangaladesh waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaalay heshiiye ee siyaasadiisu aanay xasiloonayn warbixin kooban oo ku saabsan siyaasadda bangaladesh waa kan mar kale cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal
mahadsanid cabdixaafid mar kale siyaasadda guud ee bangaladesh bangaladesh waa wadan dhibaatooyin badan soo maray dagaalkii uu dhiiga badan gutaatay ee xorriyaddooda ku heleen dii waxaa raacay ayaa waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horeysay wadankaas waxaana ku guuleystay xisbiga cawaami liig oo hogaaminaya majbuur raxmaan laba sano oo keliya xukunka uu joogay kadib waxaa ka dhacay inqilaab military tii oo lagu dilay sheekh majbuur raxmaan iyo reerkiisaba kadib afar sano oo waxay dib ugu noqotay bangaladesh xukun military ah laakiin nasiib wanaag kii ayaa mar labaad waxaa loo dareeray xukuumaddii rayidka xaggeeda iyo doorashooyinkii baarlamaanka waxaana ku guuleystay xisbiga bangaladesh national party oo hogaaminayay madaxweyne zair raxmaan laba sano oo keliya xukunka uu joogay zairuraxmaan eeood asna waa la dilay oo waa la iqtiyaalay oqoabadii waxaa xukun military ku qabsaday bangaladesh genaraal xuseen maxamed irshaad oo noqday madaxweynihii marka bangaladesh oo toban sano maamulayay iyo kow iyo sagaashankii ayaa xukuumadihii rayidka ah dib ugu soo noqdeen iyo doorashooyinkii dalka bangaladesh booliiska bangaladesh ayaa lagu eedeeyey inay isticmaaleen xoog xaddaaf ah si ay u joojiyaan ama u kala eryaan dadkii dibadbaxaya ilaa ay kadib ka ogaadeen ra-iisul wasaarihii dalkii ka baxsaday intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafi caawul ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan